Kulan looga hadlayay sidii haweenka loogu horumarin lahaa siyaasadana looga qaybgelin lahaa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Wajeer. Kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galeen salaadiin, culamaa uddiin, guddoomiye xaafadayaal, ururada haweenka iyo sidoo kale dhallinyaro.
hodan location chiefkeeda ah maanta waxaan shir ku qabsannay oo shir noola qabtay maqaayadda wajiha county guest house marka ujeeddadii eh, shirkan aan salka ugu qabannay meeshan ay tahay waxay ahayd electionka soo socdo inay maamooyinkii xililkii ugu muhiimsanaa ay qaban karaan aan ka wada hadlaynay waxaan la ogaaday maamooyinkii inay m c a qaban karaan inay xililkii gud- gu- kulli ay wada eh, qaban karaan mp ha noqoto m c a ha noqoto xataa governor inay qaban karaan maxaa dhe maamooyinka waa dadka aaminka ah oo wax walbaba sidii la raba u maamuli kara marka culummadii dadka meesha isku imaadeen eh, waxaan ahayn culummooyinka isku imaadeen suldaanyaalkii suldaano qoys walba ah iskugu imaanay annagoo gudoomiyaalka xaafadda tobankii xaafadood oo central location iskugu imaanay gacanna waan ku siinay eh, arrintii ka soo baxday meeshii ahayd gunaanadkii wuxuu ahaa maamooyinka inay xilkii ay wadi karaan oo ayagana la aaminayo oo lafdhabarka ay yihiin dadkii haddii hantida loo dhiibo hata hantidii dhowri kara ayaga lagu aamini kara maamooyinka ay yihiin waqti hadda la dhihi jiray gabar wax ma qabanaysa ama gabar wax ma la alif waxmaan ama gabar wax ma lama baro ma joogto waqtigaan intoo gabdhaha waa ay akhristeen jaamacadahay ka soo baxeen cilmi ay leeyihiin karti ay leeyihiin marka annakii waxaan ku taageernay women council of elders intii gabdhihii la taageero locationka ward kastaba hadday ward tahay mca tahay inta annaga aan support siino oo gabadhii sida xilkaasito ay u hesho ay ummaddii dadweynihii ay u khidmayso ay wax u qabato Kadib markii uu soo idlaaday kulankaasi ayaa waxaa saxaafadda la hadleen qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kuwaasoo sheegay inay muhiim tahay in haweenka siyaasadda laga qayb geliyo.
ninka ragga governor ha ahaada president ha ahaada mb ha ahaada m c a ha ahaada asagoo buuqsan oo neerva ah aad bannaanka ka imaada naagta keliya oo siixin karta sasabi karta waa haweeney ninka sidaa u buuqsanaa haddaan siixin karo haddana kursiga maa nooga dartaan cunuga yariska markuu hooyo habeenkii waxaa u soo kaxa hooyo aabbihi asoo kula jifaad cunugii waxba ka qaban karin intaa naas ku soo bixiyaan cunuga sisabaa oon siixiya haddayna cunugani ku dirsan karoon siixin kara haddana maad kursiga igu dartaan marka reer wajeerow waxaan u dhigmaa ama dumarkeennu waxay u dhigmaan four in one marka waxaan idinka doonayaa inaad kursigana siisiin ragow waxa aan rabno waxaa waaye haddaan helno mid baarlamaanka u taagan haddaan helno mid gabana u taagan haddaan helno mid isoo bixisa isoo sharaxday dhibid gabana isoo sharax haddaan helno haddaan mid senata aan helno isoo sharaxday ama mb ah xooggan saarayna annaga women council of elders laakiin waxa hadda inaan xoogga aan saarna aan u baahannahay ee hadda aan isku haysano waxaa waaye women m c s marka maanta miitinka iyaga maanta wuxuu ku salaysan yahay maadaama hadda aanaan maaragtaaye aan dumarkii annaga aqoonyahanka ahaa ee waxgaradka ahaa ee isu soo baxaya soomaaliyeed wajeer county waxaan isdhahnay inaan la hadalno ugaasiintii suldaamiintii you know system kasta oo qoyska uu qabo inaan u yeerno Si kastaba ha noqotee, waxaa sannadahani dambe aad loo arkayaa haween isu soo sharaxaya kuraasta kala duwan ay ragga ku loolami jireen, taasoo ay sheegeen inay iyaguba ay qaban karaan xilalka ragga ay qabanayaan. Sidoo kalena, waxqabadka iyo iyagu ay aaminsan yihiin inay ragga uga wanaagsan yihiin. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ista ismaamulka Wajeer.